sabuuraddii boqol iyo siddeedaad ilaahow qalbiga ii fadhiya waan gebyi doonaa haa waxaan ku gebyi doonaa ammaantayda shareerad iyo kataaraddow toosa aroorta hore waan toosi doonaa rabbiyow mahad baan kuugu naqi doonaa dadyoga dhexdooda oo waxaan ammaan kuugu gebyi doonaa quruumaha dhexdooda waayo naxariistaadu way ku weyn tahay samooyinka korkooda oo runtaaduna waxay gaadhaa ilaa daruuraha ilaahow samooyinka ka sarree oo ammaantaaduna dhulka oo dhan ha ka sarrayso si ay kuwaad jeceshahay u samata baxaan aawadeed gacantaada midig ku badbaadi oo ii jawaab ilaah wuxuu ku hadlay quduusnimadiisa oo yidhi anigu waan farxi doonaa shekem waan kala qaybin doonaa oo waxaan qiyaasi doonaa dooxada sukod gelicaad anigaa iska leh manasehna anigaa iska leh oo weliba efrayiimna waa daafacaaddii madaxayga yahuudahna waa ushaydii boqornimo mo'aab waa weelkaygii aan ku maydhan jiray edomna kabahaygaan ku dul tuuri doonaa oo falastiinna waan ku qaylin doonaa bal yaa i geyn doona magaalada dayrka leh yaase xagga edom ii kaxayn doona ilaahow sownama aadan xoorin ilaahow lama soo baxdid ciidamadayada cadowga naga caawi waayo bini'aadmiga caawimaaddiisu waxtar ma leh ilaah caawimaaddiisa ayaannu wax xoog leh ku samayn doonnaa waayo isagaa ah kan cadaawayaashayada ku tuman doona